isdhexgalka bulshada waa geedi socodka ah ay dadku iskula falgalaan kuna wadaagaan fikradaha dhaqamada iyo khibradaha si ay u abuuraan bulsho midaysan oo wada shaqaysa sidoo kalena waa hab lagula qabsado nolol wadaaga laguna xoojiyo nabadda iyo horumarka bulshada isdhexgalka bulshada waa xiriir iyo wada shaqayn ka dhaxaysa haddada kala duwan taas oo keenta faham wanaagsan iskaashi iyo horumar bulsho waxayna ka dhacdaa dhammaan hirarka bulshada sida qoyska deegaanka goobaha shaqada iyo guud ahaan badalka haddaba qaar kamida bulshada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa ka hadlay isdhexgalka bulshada iyo muhiimada ay leedahay iyagoona ku baaqay in la xoojiyo isdhexgalka bulshada si loo helo nabad iyo wada noolaansho bulsho oo xoogan
isdhexgal bulsho waxaa u aqaanaa aniga in lees barto horta ama meel meel meel un ah laisku barto shaqaa laisku barto ama seminaar ah laisku barto in lees barto iritoole xataa waxaa dhici karto maanta ninkan meel meeshaan isku barateen biri adoo lagu haysto inuu kaa dhiciyo waxaan u aqaanaa isbarasho bismillaah marka ugu horeyso isdhexgal bulsho waxaan u aqaanaa bulsho meel isugu timaado oo meelo kala duwan ka kala timaado bulshadaas oo aanan hore isku aqoonin horena isku arkin inay meel isugu yimaadaan ee wax walba kakala faa'iideysaan isdhexgalka waxaan u aqaanaa aniga in waa midow dhalinyaro amase midow bulsho taas ay sameeyeen dad aana is aqoonin maalin meel isku bartay iskana warsahaayo aayahooda n ayuu fiican yahay maxaa yeelay haddii aan lais baranin barashada way fiicantaha waxay ku fiican tahay maanta qofka aad baratay berituule waxaa laga yaabaa meel kaleenta adigoo u safraayo amba aad aad joogto aa ku aragtid aa ku baxsan kartid idoo aan qofka aqaanin qofkaas oo hore u baratay in aad isu sheegtid meeha aa ku kulanteen aa isku barateen horay saas darteed aa ku fakan kartaa fikradeeda hataan ka dhibtay isdhexgalka bulshada waxay aan ka aaminsanahay inay tahay dhalinyaro isku timaado sida sidan oo kaleente xaafadaha afarta xaafad ka imaanay barano sidoo kale waxay faa'iido u leedahay isjecel ina waxaa ka dhalanaya kalgacel meeshaas wadada isku imaanaysaa way iswareesanayaan ulti markay wadada isku arkaan si kalgacel ay iskusu marxab faa'iidada koowaad oo la heli karo waxaa waaye aan isdhihi karaa aniga aad baranaysaa dadaan aqaanin aadna baranaysaa tusaaleahaan hadda kulankaan aa isku nimid dadaan hore u aqaanaan barti almuhim waxaa waaye anaa wejiye cusub ad aqaanin aad baranaysaa tusaaleahaan hadda afarta xaafadooda laga soo jamciyey dad laga soo keenay marka aaraa iyo fikir ay isdhaafsanayaan marka qof walba meeshaan fadhiyo wixii ka guuxayo wuxuu yahay iyo taytalkiisa waan waan waan barto waxaan ku bartay isdhexgalka bulshada oo la xoojiyo waxaa ka dhashaa nabad iyo wada noolaansho bulsho oo waarta